أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل مدوح كلا سارون في واجبات الطواف وسننه wuxuu u fasal yahay dawaafka waajibaadkiisa waajibaadka bimacnaa ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa bimacna shuruud fasalku wuxuu ka hadli doonaa dawaafka shuruuddiisii iyo sunnooyinka dawaafka hore waxaan usoo qaadannay dawaafku inuu ka mid yahay khusuusan dawaafka la yidhaaho dawaafu alifaada waa ruknun min arkaani alxaj arkaanta xajka waxaa ka mid ahaa dawaafka la yidhaaho dawaafu alifaada waxaa sidaas oo kale dawaafku uu ahaa ruknun min arkaani alcumra cumrada iyadana arkaanteeda waxaa ka mid ahaa dawaaf dawaafkaasi marka nooc kastaba ha noqdee wuxuu iska leeyahay shuruud shuruuddaasi waa shuruud sagaal ah sagaalkaa shardi hal shardi oo ka mid ah haddii qofka uu ka maqan yahay dawaafkiisiiba ansaxay hadde haddii dawaafkii uusan ansixin maadaama dawaafkuna ahaa rugni xajkiisii oo dhan aan ansixaynin yacni waxaa hore usoo qaadanay haddii hal rugni uu kaa maqan yahay in xajkii oo dhan uu eber noqonayo ilaa rugniga aad kala timaadid wa shuruudu dawaafi dawaafka shuruuddiisii addahaaratu dahaarow shardiga kan ugu horeeya qofka kacbada ilaahay dawaafaya waa inuu yahay qof daahir ah qof daahira inuu yahay waa shardi addahaara min alxadahayn ayaa loola jeeda labada xadadba waa inuu daahir ka yahay waa xadadkii yaraa iyo kii weynaa labadaba waa inuu daahir ka yahay oo uu weyse qabo qofku waanajas waa inuu haddana nijaastiina uu daahir ka yahay loola jeedaa kama fi salaa sidii salaadaba aanu ku soo marnay yacni waa qof salaad ku jiroo kale ayuu la mid yahay salaaddii waxaa loo shardinayey labada xadadba in laga daahir noqdo nijaas in laga daahir noqdo ayaa salaaddii loo shardinay dawaafka isaguna waa sidaas oo kale waxaa shardiga qofka kacbada dawaafaya labada xadadna inuu daahir ka yahay nijaasna waa inuu daahir ka yahay ama haddii qofkii dharka uu wato haddii uu mutanajis yahay oo uu nijaasiisan yahay amaba qofkii isagoon weyse qabin uu yidhaaho kacbadii waan dawaafi dawaafkiisii ma ansixin haddii dawaafkii sidaa uu uga tago uusan ansixinna xajkiisii iyo cumradiisii waxba kama ansixin wa satru lcawrati cawrada asturiddeediiu waxaa shuruudda dawaafka ka mid a qofku cawrada inuu asturo waa shardi sawaءn kaana rajulan aw imra'a ama haweeney ha noqdo ama rag ha noqdo waa isku mid cawrada in la asturo waa shardi haddii cawradii qeyb ka mid ah ay bannaanka taallo haddee dawaafkii ma ansixin oo waxyaalaha hadda yacni xilliyadan dhaca waxaa ka mid a dumarkii qaybo ka mid a waxay sameeyaan iyagoon iskaalsho wadan ama sigisaan aan wadanin ayay kacbadii ay dawaafayaan oo qoobabkoodii iyo cagtoodii ay bannaanka taallo taasina marka waxaa ku baaba'ay camalkoodii oo dhan ama ha noqdo xaj ama ha noqdo cumro leanna dawaafkii hadduu buro xajkiina ma ansaxayo cumradiina ma ansaxayso waxaa ragga sidaas oo kale lagu arkay marka maadaama ay shardi tahay laba go oo cadcad in la qaato oo aan la qaadan karin surweel iyo qamiis iyo maadaama aan la qaadan karin waxay samaynayaan markii labada go' ay wataan macawiis go-ii hoose oo dhexda ay ka xihanayeen ayaa hoos laga yaabaa inay uga dhacdo oo xuduntii ay bannaanka timaado ayagoo dawaafaya xuduntii inay bannaanka timaado ayagoo dawaafaya taasina dawaafkii ma ansixin hadduusan dawaafkii ansixinna xajkii iyo cumradii oo dhan ayaan ansixayn wa satru lcawrati cawrada asturkeedii wa ibtidaa'uhu shaksiga ku bilaabiddiisiina waa shardi bilxajari alaswadi xajarka la yidhaaho xajarulaswad halkaa inuu ka bilaabo waa shardi xajaru aswadku waxaa weeye waa tiir ka mida tiirarka afarta ah oo kacbadu ay ku taagan tahay tiir ka mid ahaa magaciisa waxaa la yidhaahaa alxajaru alaswad xajaru aswadkaa tiirkaa kow markaad bilaabaysa dawaafka waa inaad isaga aad ka bilowdo kow haddii meel kale aad ka bilowdo dawaafkaagii ma ansaxayo lidaalika xajaru aswadka hadda waxaa loo sameeyey calaamo oo nal cagaaran nal cagaarana loo sameeyo isagii ku beegan nalkaas cagaaran fiirso meesha nalka cagaaran ku beegan halkaasaad ka bilaabi waibtidaa'uhu bilowgiisii wey qofku inuu ku bilaabo bilxajari bilxajari alaswadi tiirka la yidhaaho xajaru aswadka waa inuu ku bilaabo wa muxaadaatu alxijri wa muxaadaatu alxajari xajaru aswadka qaabiliddiisii wey bishiqi dhinaca lala qaabilo dhinacaasoo alaysari ee bidixda ah awala dawaafi dawaafka awalkiisa iyo wa aakhirahu aakhira dawaaf iyo dawaafka aakhirkiisaba xajaru aswadka waa inuu xijiyo dhinaca bidixda ah bimacnaa ulajeeddada laga leeyahay masalada waxaa weeye waxaa shardi ah qofku marka uu yacni dawaafka uu samaynayo waa inuu qaabilo xajaru aswadka wa muxaadaatu alxajari xajaru aswadka qaabiliddiisii wey xajaru aswadka qaabiliddiisii bishiqi dhinaca uu ku qaabilo dhinacaasoo alaysari bidixda ah awala dawaafi dawaafka bilowgiisii iyo wa aakhirahu dawaafka aakhirkiisii oo markaad dawaafaysid waa inuu xajaru aswadku dhinaca bidixda waa inuu kaa xigo mar walbaba dhinaca bidixda dawaafkii markaad bilaabaysid ilaa markaad ka dhammaynaysid mar walbaba dhinacaan bidixda uun waa inuu xigo xajaru aswadkii bilowga iyo dhammaadka labadaba wayajcalu wuxuu yeelaa addaa'ifu qofkii dawaafayey alkacbata kacbada wuxuu yeelaa calaa yasaarihi bidixdiisa ayuu kacbada yeelaa xajar aswadkii keliya maahne kacbadoo dhan guud ahaanna waxaa shardi ah markaad dawaafaysid kacbadoo dhan waa inay dhinaca bidixda mar walbaba ay kaa xigto maxaa baxay haddii kacbadii dhinaca midigta ay kaa xigto markaad dawaafaysid dhinaca midigta oo cagsi aada usoo dawaafto de waaba cagsi markaas cagsi waxay noqonaya dadkii kale oo iyagu dhinaca bidixda xajaru aswadka ka xijiyey oo bidix bidix sidaa u soconayo u dawaafayo kacbadii ay bidixda ka xigto iyagu sidanay u socdaan adigii haddii kacbadii ay midigta kaa xigtana dadkii aadba ka hor imaanba oo wejigay madaxaad ku dhufanba wax ansaxayo suurto gelaya maaha taas dadka dhan waxaa weeye kacbada waxay ka xigtaa oo shardi ah markay dawaafayaan in dhinaca bidixda ay ka xigto bidixdii marka kacbada haddii kaa xigto tusaale ahaan kacbadii waa tiirkan oo kale tiirkan oo kale haddii kacbada ay tahay tiirkan anigu wuxuu igu aadan yahay dhinaca bidixdeeda bidixdii igu aadan yahay markaan dawaafayo tiirka aan ku dawaafayo kulli tiirku wuxuu iga xigsanaa dhinacayga bidixdu iga xigsan maxaa baxay marka haddii dhinacan aan midigta aan tiirkii dhinaca midigta haddaan xijiyo oo dhinaca aan ka soo maray tiirkii oo dhinacan aan usoo dawaafo waxaa imanaya dadkii dawaafayey inaan ku dhaco ilaa iyaguna bidix bidix ay kacbadii iska mariyeen adiguna kacbadii waxaad iska marisay dhinaca midigta dadkii aad ka hor imaan marka wayajcalu daa'ifu qofka ye dawaafaya wuxuu yeelaa alkacbata kacbadii calaa yasaarihi bidixdiisuu yeelaa maca almashyi socodka mi micigiisa ayuu bidixda iska xijiyaa kacbada tilqaa'a wejhihi wejigiisa qaabilkiisa uu u soconayo kacbadiina waa inay bidixda kaa xigto dhinaca wejigaagu u jeedana adoo bidix bidix yacni kacbadii ay kaa xigto dhinaca wejigaagu u jeedana u soco oo saa u wareegso wayakuunu wuxuu ahaadaa qofkii dawaafka samaynayay khaarijan mid baxsan bijamiici badanihi jirkiisa dhammaan waa inuu kala baxsan yahay can jamiici albeyti beytka kacbadaa loola jeeda kacbada dhammaanteed waa in jirkaagu uu ka baxsan yahay waxaa kaloo shuruudda dawaafka ka mid ah waa in jirkaagu uu ka baxsan yahay kacbada dhammaan kacbada dhammaan waa inuu jirku ka baxsan yahay la yidhi maxaa meesha la diidan yahay oo ku baxay haddii lacalla aad tiraa kacbadii aan dhex geli kacbadii albaabkeedii intaan dhex galo dhexdeedii aan ku wareegsana aan ku dawaafi ma ansaxayso taas bannaanka kacbada khaarija khaarij alkacba waa inuu noqdo dawaafkaagu washaadarwaani derbiga gaaban oo kacbada ku dhegan waa inuu qofku ka baxsan yahay wa xijri ismaaciil meesha makaanka la yidhaaho xijru ismaaciil ama xeradii nebiyullaahi ismaaciil xeradii nebiyullaahi ismaaciil waa meeshii faraskiisa iyo uu ku xidhan jiray halkaasaa waxaa lagu magacaabay xijru ismaaciil meeshaa xijru ismaaciil la yidhaaho iyo derbiga gaaban ee kacbada ku dhegan labadaba inuu ka baxsan yahana waa shardi oo maxaa loola jeedaa shaadarwaan shaadarwaan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa derbi yaroo gaaban oo kacbada salkeeda ku malaasan wey kacbada salkeeda ayuu ku malaasan yahay meeshaa shaadarwaanka ah inuu ka baxo bannaankiisa uu dawaafo waa shardi maxaa baxay hadduu shaadarwaankii derbigii kacbada ku malaasnaayoo gaabnaa oo dhinaca dhulka xigay hadduu meeshaa gaaban uu ku istaago oo isagoo ku taagan saad kacbadii ugu hareeraysto ma ansaxayo dawaafkiisi dawaafkiisi ma ansaxayo xijru ismaaciilna waa inuu ka baxsan yahay xijru ismaaciil ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa meel kacbada yacnii derbigeeda kacbada dhinaceeda xaggee meel sidaa ugu wareegsanoo derbi yar gaaban wey derbi yaroo gaaban derbigaa gaaban wuxuu leeyahay laba meelood oo laga diso meel sidan aad uga bixi karto hadhow markaad soo laabanaysidna aad ku soo laaban kartid laba fadxuu leeyahay oo laga diso meeshaasoo dhan bannaankeeda waa inaad kor ka dawaaftid kor waa inaad meeshaasoo dhan ka dawaaftid mooye haddaad tidhaaho xijru ismaaciil ayaan dhex geli markaasaan waxaan dawaafi beyna xijri ismaaciil wa beyna alkacba xijri ismaaciil iyo kacbadii inta u dhexaysaan ku dawaafi haddaad tidhaahid ma ansaxayso waa inaad kacbadana ka baxsan tahay xijru ismaaciilna waa inaad ka baxsan tahay shardigu wayaduufu wuxuu dawaafaa shaksiga dawaafka samaynaya sabcan toddoba goor oo yaqiinan min yaqiinin yaqiin ah waxaa kaloo shuruudda dawaafka ka mid a toddoba goor oo yaqiin ah waa inuu dawaafka uu dhammaystiro toddobada goor marka see loo xisaabi waxaa loo xisaabi waxaa weeye markii hore waxaanu nidhi waxaa shardiga in laga bilaabo xajarul aswad xajarul aswad waad ka soo bilaawday wareegaagii waxaad ku timid xajarul aswadkii aad ku timid waa hal mar koo wey marka mar kalaad soo wareegtay haddana waxaad ku timid xajarul aswadkii waa labo wahaakadaa saasaad ku dhammayn habkaas waa inaad ku waddo oo toddoba goor ah inaad nidaamkaa u dawaafto shardigu walaa yaqsidu qofku ulama qasdo hayra dawaafi dawaafka hayrkiis bimashyihi socodkiisa waxaan dawaaf ahayn waa inuusan u qasdin marka aada soconayso oo kacbada aad ku wareegayso dawaaf maahane wax kale waa inaadan socodkaa ula jeedin oo maxaa ka mid ah haddii wax kale uula jeedana oo maalan wuxuu ula jeedaa ka dalabi qariib kacbada markuu ku wareegsanayo wuxuu ula jeedaa qof uu dayn ku leeyahay inuu meesha ka raadsado bal dadka xujayda ah oo kacbada dawaafaya qofuu ka daba ordi oo eryanayo dawaafba ulama jeedaba ma ansaxayo taas leannu socodkaagii maba ahba socod dawaaf ku dhisane waa socod qof aad ku eryanayso oo qof aad ku raadinayso ma ansaxayo taas wayakuunu dawaafu dawaafku wuxuu ahaadaa daakhila almasjidi masaajidka gudihiisa waa inuu ahaado waalxarami xaramka gudihiisa inuu ahaadana waa shardi shardigan ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye dawaafku waa inuusan ka baxsanayn masaajidka masaajidka inuusan ka baxsanayn waa shardi leanna waxaa weeye masaajidka iyo kacbada waxaa ballaaran oo weyn masaajidkii kacbadu waxay ku taallaa masjidka gudihiisay ku taallaa marka waxaanu nidhi kacbada inaad ka baxsan tahay waa shardi laakiin masjidkiina masjidka waa inaad ku dhex jirto masjidka waa inaad ku dhex jirto haddii masjidkii oo dhan aad isaga baxdid oo masjidka bannaankiisaan dawaafi aad tidhaaho ma ansaxayo taas waxaa kaloo sidaas oo kale aan ansaxaynin xuduudda xaramka oo dhan haddii aad ka baxdid dhulkii xaramka xaramka iyo masjidka waxaa ballaaran xaramkaa weyn oo ballaaran waa dhul aad u ballaaran xaramka xaramkii oo dhan aad ka baxday markaasaad waxaad tihi waxaan dawaafi daakhila alxil dhulkii xilliga ahaa oo xaram ba aan ahayn ayaan dawaafiyaa tihi ma ansaxay ma ansaxay dawaafka shuruuddaa sagaalka ah ayaa loo shardiyaa qofku markuu dawaafayo shardiga ugu horeeya wuxuu ahaa dahaara qofku inuu daahir yahay shardiga labaadna waa in cawrada la asturo shardiga saddexaad waa in xajaru aswadka lagu bilaabo shardiga afraad xajaru aswadka dhinaca bidixda ah waa in lala qaabilo shardiga shanaadna wuxuu ahaa kacbada in layska mariyo dhinaca bidixda shardiga shanaad isagana waxaanu ku qaadanay waa in qofku uu yeelo khaarijan bijamiici badanihi jirhkiisoo dhan jirhkiisoo dhan waa inuu ka baxsan yahay yacni kacbada kacbada waa inuu ka baxsan yahay iyo derbiga yaroo kacbada iyo xijru ismaaciil kan toddobaad waxaanu ku qaadannay waa inuu toddoba goor uu qofku uu dawaafo kan sideedaad waxaanu ku qaadannay dawaafkiisa waa inuusan ula qasdin yacni socodkiisa waa inuusan ula qasdin waxaan dawaafka ahayn kan sagaalaad waxaanu ku qaadannay daakhila almasjid iyo daakhila alxaram inuu dawaafo waa shardi dhammaan kitaabkaa kuu dhigay walaa tajibu ma waajibayso fi dawaafi dawaafka dhexdiisa waajibkuma aha niyatun dawaafkii in la niyeysto oo niyo gaara loo sameeyo shardi ma ahan ilaa idaa kaana dawaafku hadduu ahaado ma ahane ligayri manaasika acmaashii xajka iyo cumrada kayrkood inuu dawaafku yahay macna oo ulajeeddada masaladan ula jeedo sheekhu waxaa weeye markaa tusaale ahaan dawaafku laba qaybood wey dawaafku imaa fii nusuk wa imaa khaarija nusuk dawaafkaagu inuu ku dhex jiro camalkii xajka iyo cumradii camalkeedii inuu ku dhex jiro iyo inuu ka baxsan yahay oo labadaba usan shaqo ku lahayn labadaasaa loo kala qaadi haddii dawaafkaagu uu ku dhex jiro xajkii dhexdiisii maalan waa dawaafulifaadihii dawaafulifaadihii aan soo marnay dawaafulquduumkii xajkuu ku dhex jiraa dawaafkaas ama waa dawaafkii cumrada dawaafka noocaasoo cumrada ku dhex jira ama xajka ku dhex jira niyo gaara uma baahno niyo gaara uma baahno sababta niyo gaara uusan ugu baahnayn waxaa weeye dee markii horead waxaad soo niyeysatay acmaashoo dhan si guudaad u niyeysatay kow markaad xajka bilaabaysay ayaad waxaad niyeysatay acmaalulxaj oo dhan acmaalulxajna maxaa soo gelayay dawaafkaa ka mid ahaa dawaafkaa ka mid ahaa marka haddii dawaafku uu ku dhex jiro xaj ama uu cumro ku dhex jiro niyo khaasa uma baahno liannahu niyadii horeo xajka ayuu soo hoosgelaya isagu saasuu ula jeedaa markuu ku leeyahay ilaa idaa kaana ligayri manaasika acmaal xajka iyo acmaashii cumrada kayrkood inuu yahay maahan maxaa soo haray haddii dawaafku uusan ku dhex jirin xaj cumrona uusan ku dhex jirin see suurtagal u tahay marka dawaafaan xajna ku jirin cumrona aan ku dhex jirin see suurtagal u yahay wuxuu suurtagal u yahay dawaafka sidiisaba waa cibaado furan dawaafku sidiisaba waa cibaado furan bal waa taxiyatu lmasjid alxaraam masjidulxaraamkii waaba salaamtiisii masaajidda kale marka la soo gelayo maxaa lagu salaamaa ragcatayn taxiyatulmasjidka waa laba ragco isaga waxaa la sunneeyaa markii masjidulxaraamka aada soo gashid intii labada ragco aada tukan lahayd beddelkoodii dawaafaad samaynay waaba salaamtii masaajidka dawaafaad iska samayn marka dawaafku waa camal iska furan adigoo xajna aan soo aadin cumrona aadan soo aadin oo magaalada maka iska jooga markii masjidka aad timaadid masjidulxaraam waxaa sunnaa inaad iska dawaafto kacbadii dawaafka noocaasoo marka xajna aan ku jirin cumrona aan ku jirin oo madaxa bannaan wuxuu u baahan yahay niyo khaasa kaasi wuxuu u baahan yahay niyo khaasa lianna waxaa weeye waa dawaaf laysa fii daakhili nusuki alxaji walaysa fii daakhili nusuki alcumra cumrona kuma dhex jiro xajna kuma dhex jiro niyo gaaruu kaasi u baahan yahay taa wuxuu ula jeeda sheekhu kuleeyahay ilaa idaa kaana ligayri manaasika wa sunanuhu sunanu dawaafi dawaafka sunnooyinkiisii kahiiratun sunnooyinkaasi way fara badan yihiin shuruuddii dawaafka sheekhu markuu noo soo sheegay wuxuu doonay sheekhu halkan inuu ka guda galo sunnooyinka uu iska leeyahay dawaafku sunnooyinku waa waxyaalo qofku hadduu sameeyana ajirkiisa uu ugu siyaadayo hadduu ka tagana camalkiisii uu u ansaxayo oo camalkii uusan ka burayn laakiin ajirkii unbaa ka nusqaamay minhaa sunnooyinkaa waxaa ka mid ah istilaamu alxajari alaswad xajaru aswadka salaamiddiisiyaa ka mid ah wa taqbiiluhu xajaru aswadka dhunkooshadiisii in la dhunkoodo ayaa ka mid ah maxaa loola jeedaa xajaru aswadka fadiilo khaas uu leeyahay xajaru aswadka wuxuu waa tiir ka mida tiirarka kacbadu ku dhegan yahay tiir tiirarka kacbada ka mida ayuu ku dhegan yahay tiirkaas marka xajaru aswadka uu ku dhegan yahay mar walba markaad la siman tahay ood soo wareegtaba waxaa la sunneeyaa inaad gacmaha saaratid oo aada dhunkooto haddana sunnaw waa sidii nabigu samay jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayh liannu xadiis imaamu tirmidi uu sunankiisa ku warinayo ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi ina alxajara alaswada nazala min aljanna wa huwa abyadu min allaban xajaru aswadka wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam jannadaa laga keenay wa huwa abyadu min allaban isagoo caanaha ka cad caanaha isagoo ka cad oo aada u caddaan badan oo aada u nuur badan ayaa jannada laga keeno u yihi nabigu sala allahu calayh wasalam ilaa annahu sawadathu khadaayaa bani aadam laakiin waxaa madow ka dhigay uu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam dembiyadii bini aadamka qof walboo dembiilaah siduu u salaamayay oo u taabanayay ayaa suuraddiisii iyo muuqaalkii xajaru aswadka wuxuu noqday madow madow uu noqday u yihi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh idan marka waa xajar fadiiladaas leh oo jannadaba uu sheegay nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh in laga keenay sida habboon oo sunnada ah mar walbo meesha aad soo martid oo isaga muqaabilkiisa aad tahay inaad salaamto oo dhunkooto ayaa sunno ah laakiin xajaru aswadkaas marka aa la leeyahay waa inaad salaamtid ood sunnaysid waa sunno waa haddii dhib naftaada aysan soo gaaraynin ama qof kaloo xaajiyahoo muslim ah aadan dhibaynin ayaa shardi ah ama hadda xilligan hadda la joogo oo kale xilliga xajka wakhtiga xajka la joogo oo kale qofku hadduu isku dayo xajar aswadkii sunnadii inuu raadiyo imisuu dardarahaya oo qof ah imisa masaakiin uu dardarayo imisa asaga dhibaato gaaraysa dadka qaar waxaa la arkay iyagoo isku dardaraya inta maqleen xajar aswad waa sunno in lasoo taabto oo lasoo salaamo oo la shumiyo ayay intay isbuurtaan xajar aswad isku buurtaan oo raggii iyo dumarkii isdhex galaan raggii dumarkii isdhex galaan oo dumarkii mararka qaarba maskantii madaxa u saarnayd ay ka dhacdo ayaa meeshii waxaaba ka dhacayaba fadaa'ic iyo dembiyo dembiyaha ka dhacay raggii dumarkiiba sidaa isku dhexgelayo isku ciriirinaya xajaru aswadkii waxaa la isku ciriirinayana waxaa weeye waajib ma aha xajkaagii uu ku burayo rugni min arkaani alxajina ma aha sunnaad raadin waxaadna soo heshay dembi adigoo sunno raadinaya waxaad soo heshay dembi leanna waxaa weeye waa ikhtilaad bayna alajaanib ikhtilaad bayna alrijaali waannisaa raggii iyo dumarkii isku qasmayo wastilaamu rukni wastilaamu rukni tiirka salaamidiisiina waa la sunneeyaa ruknigaasoo alyamaaniyi ee yaman loo nisbeeyey waa nisbatun ila alyaman yaman ayaa loo nisbeeyey liannahu tiirkaas waxaa yamaani loo yihi oo yaman loogu nisbeeyey liannahu fii jihati alyaman wuxuu usii jeedaa meesha sacuudiga yaman ay ka xigto dhinaca yamanuu xigaa tiirku dhinaca yaman ayuu tiirku usii jeedaa maadaama jihada yaman uu ku beegan yahay ayaa magaciisa waxaa la yidhi alrukni alyamaani rugniga dhinaca yaman xiga rugnigaas isagana waxaa sunnaa in la salaamo oo gacanta la saarto sunnawu oo waxaa jideeyey nabigeena sala allahu wasalama wabaaraka calayhi ayaa salaami jiray oo gacanta saaran jiray rugniga yamaaniga ah amaa labada rugni oo kale waxaanu soo sheegnay kacbadu inay leedahay arkaan arbaca afar tiir inay kacbadu ay leedahay hal tiir waxaa ku jira xajarulaswad kaas waxaanu sheegnay laba shay ayaa sunnaha in la salaamo in la dhunkoodo kan kale la leeyahay yamaaniga isaga ma la dhunkoonayo oo nabigu ma jidayn sala allahu calayhi wasalam in la dhunkoodo isagu wuxuu leeyahay sunnadiisu waa salaamid bis gacanta inaad saaratid sunnadiisu taas wey amaa labada tiire kale soo haray waxay u jeedaan jihada shaam jihada shaam oo dhulkan filistiin iyo urdun iyo dhulkaasay usii jeedaan dhinaca ciraaq iyo ayay xigaan kuwaas marka waxaa la yidhaha shaamiyeyn labada tiiroo kale shaamiyeyna la yidhaha magacooda waa shaamiyeyn iyo alxajaru alaswad iyo yamaani magacyadaasay kala leeyihin labada tiiroo kale soo haray shaamiyeyna la yidhaha shaamiyeyn waxaa loogu bixiyey waxay u jeedaan dhulka shaam xaggiisa labadaas tiiroo kale sunno ma aha in la salaamona sunno ma ahan in la dhunkoodana sunno ma aha yacni iyaga uun markaad dawaafayso un waad ka soo gudbi ama labadan markaad xaggooda timaadid midkan yamaanigaana waad salaami kan xajaru aswadkana salaam iyo dhunkooshuu leeyay amaa labada shaamiyeenka ah nabigu ma sunnayn sala allahu wasalam wabaaraka calayhi in iyaga la salaamo sunno ma aha shaamiyeenka wastilaamu rukni tiirka salaamidiisiina waa la sunneeyaa ruknigaasoo alyamaaniyi ee yaman loo nisbeeyey walmashyu socod ayaa la sunneeyaa yacni socod maxaa loola jeedaa dawaafka inaad socod ku samayso oo gaadiid aadan korin gaadiid in aadan korin in maaragtaahay daabad aadan korin faras aadan korin waa sunno lugahaaga ku dawaaf adigoo socdo socod caadi ah walxafaa'u kobola-aan ayaa la sunneeyaa fiihi fi dawaaf dawaafkii waxaa sunno ah wax kobaa inaadan u qaadan waa sidii nabigeenu samayn jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wax kobaa inaadan qaadan maadaama dhulku uu yahay dhul mutahar ah oo muqadas ah oo la barakeeyey uu yahay oo kacbadii aad dawaafaysid kobaha qaadan waxaad arkay dad badanoo kobaha isaga dawaafaya kobihii ku dawaafaya ayaad arkay waa su-ul adab taas adab xumo wey waa aqdas buqcatin min biqaaci alardi dhulka buqcooyinkiisii meeshii ugu khayrka badnaa oo ugu barakada badnayd wey lidaalika waxaa sunnaa in kobaha la yska daayo waramalu ruclayntiina waa la sunneeyey alramal ruclayn isagana waa la sunneeyey oo goormaa la ruclayn waa fi halaaثati awal wa fi halaaثa alidwaaf اluwal waa dawaafka saddexdiisa ugu horaysa dawaafka saddexdiisa ugu horaysa ayaa waxaa la sunneeyaa in la rucleeyo fi halaaثati اladwaaf aluwal saddexda dawaafa ugu horeeya saddex dawaaf maxaa loola jeedaa yacni dawaafku wuxuu ka kooban yahay toddoba goor toddoba goora kacbada la dawaafaa toddobada goor saddexda mara ugu horraysa w toddobadaas saddexda mara ugu horraysa in la rucleeyo orod zaa'idana ma aha socod tartiibana ma aha xoogaa waxaad isku dayey war inaad xoogaa wax ziyaado ah aada socodka wax dheeraada aad ku darto ruclayn ruclayntaasna waxaa loo sunneeyaa ragga bis ragga bis ayaa sunnadaas iskale amaa dumarka looma sunneeyo inay rucleeyaan wاlidibaacu jimatuurkii jimatuurkiina waa la sunneeyaa yacni murqaha in la kuuso ama murqa kuusid waad dhihi kartaa wاlidibaacu murqa kuusid murqaha in lasoo kuusana waa la sunneeyaaho lidakari raggaa labadaasba loo sunneeyaa labada maxay tahay alramal wاlidibaac oo maxay tahay idibaaca ulajeeddada laga leeyahay yacni muruq tuuridda ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye qofku wuxuu samaynaa maradiisii waa ragga un maradii halkan u saarnayd oo yacni go-i go-i wuxuu samaynaa dhinaca midigta dhinaca bidixdu labada daraf oo go-a uu isugu keeno garabka garabka bidixda ah marka sidaanoo kale uu samayn dhinaca yacni midigta garabkiisa waa bannayna hoosuu ka soo marina darafaynka wuxuu isugu keeni garabka bidixda ah kan midigtana waa u bannaanya waa ninkii ragga ahaa garabkii midigtana waa u bannaanya isagu marka sidaa ugu bannaan oo haddana murqihii wuxuu iska dhigaa qof murqa kuusaya oo kale saasuu marka u ruclaynaya ruclayn iyo wuxuu isku daraa idibaac jimatuuris waa saddexda dawaafa ugu horeeya saddexda dawaafa ugu horeeya ayuu sidaas samayn waa sidii nabigeenu uu sameeyey sala allahu wasalama wabaaraka calayhi xilligii uu soo xajinayey marka xikmadu maxay tahay xikmada ruclaynta iyo yacni idibaaca xikmada loo jideeyey maxay tahay xikmadaas waxay ahayd nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iyo saxaabadiisu markay kacbada ay dawaafayeen ayaa xilligaas kacbada waxaa haystay niman gaalo ah ayaa kacbada markaa haystay markaasi waxay yidhaaheen jabalka la yidhaaho jabal abi qubays intay koreen gaaladii ay waxay yidhaheen maanta waxaan daawanaynaa oon fiirsanaynaa muslimiintiia kacbada dawaafaya waa dad aada u gaajaysan waa dad maaragtaahay qandhadii iyo xumadii magaalada madiina ay soo daciifisay bal sida ay u daciifsan yihiin aan daawanno siday u dawaafayaan nebiga marka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi irqaaman lilkufaar iyadoo gaaladaas laga caraysiinayo oo dadka muslimiintu inay yacni gaaladu ay ku farxaanna uu nebigu diidayo sala allahu calayhi wasalam ayuu wuxuu yidhi qof walbaoo muslim ah markuu dawaafayo ha rucleeyuu yidhi ragga rucleeyuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam rucleeya murqihiinana kuusoo go-aan labadiisa daraf dhinaca bidixdaa isugu keena garabka bidixdaa garabka midigtaana banneeya jimi murqihiinana kuusa rucleeyana awood isku yaalu yihi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka yacni si loo tuso wax dacfiya inuusan jirin wax tabardaraa inaysan jirin si gaaladii ay u arkaan marka wa ficlan beledkii markuu noqday beled islaam oo magaaladii makaba la furtay oo gaaladii meeshii laga sifeeyey sunnadii waxay iska noqotay sunna qaa'ima ilaa qiyaami saaca sunno iska taagan ilaa qiyaami saaca sababkiina waa zuulay sababkii idibaaca iyo ramalka loo jideeyana sababkii lama hayo oo wuxuu ahaa gaaladaasoo laga caraysiinayo oo yacni aan la tusaynin dacfiga muslimiinta sababkaasoo ahaa sababtii markii hore sunnadan loo jideeyey waqad zaala sababu sababkiina waa zuulay sababkii xataa isagoo zuulay sunnadan waxay noqonaysaa sunna qaa'ima ilaa qiyaami saaca sunno taagan yacni sunno taagan marka innagu idibaac aan samaynayno ama aan samaynayno ramalka faa'iidada ay noo leedahay waxaa weeye laba faa'iido wey waa iqtidaa'an biاnnabiy sala allahu wasalama wabaaraka calayh walba haddii sababtii xataa iyadoon jirin nabigaan ku dayanaynaa sala allahu wasalama wabaaraka calayh sababta labaad oo meesha yacni ka jirtaa waxaa weeye in la xasuusanayo xilligii islaamku meesha uu ku yaraa oo gaaladu maaragta ay haysteen iyo beledkiiba hadda noqday beled islaam noqday marka waa nicmadii ilaahay oo la xasuusanayo beledku siduu ahaan jiray oo gacanta gaal uu ku jiri jiray iyo haddoo intaasoo muslimiin ay u soo xajinayaan nicmadaasna waa xasuus waa xasuus taariikhiya walidibaacu waxaa la sunnayn muruq tuurid muruqa muruq kuusid lidakari ayaa loo sunnayn raggii labadaba waa sunno ragga khaas ku ah ramalka iyo idibaaca idaa waktigii ayaa la sunneeyaa ramal iyo idibaac araada qofku uu doonayo الsacya sacyi hadduu doonayo الsacya bayna الصaفa wاlmarwa loola jeeda safaya marwe dhexdooda inuu socdo hadduu doonayo bacdahu bacda dawaaf yacni sunnadani shardigay leeda sunnada ramalka iyo ildibaaca goormaa la sunneeya waxaa la sunnayn dawaafka haddii aad ka daba marinaysid sacyi waa dawaafka haddii aad doonaysid markaad dawaafka kuu dhammaado inaad sacyiga u kacdo sacyiga aad samayso haddaad doonaysidaa shardi ah markaasaa sunnada ramalka iyo ildibaaca ay sunno noqonayaan maxaa baxay marka waxa baxay haddii aadan doonaynin bacda dawaaf inaad sacyi samayso oo tusaale ahaan dawaafkaagiiyaaba wuxuu yahaba waa dawaafkii dawaafulwadaac waa noo iman doonaa dawaaf waxaa jira la yidhaha dawaafulwadaac oo isagu sacyiba aan lahayn dawaafulwadaac muxuu yahay marka xajku kuu dhammaado ama cumradu ay kuu dhammaato oo aad doonaysid inaad magaaladaadii iyo waddankaagii u soo safarto waxaa waajiba inaad soo sagootiso kacbada dawaaf aad ku soo sagootiso dawaafkaas marka waxaa la yidhaha dawaafulwadaac ma lahan sacyi sacyi kama dambeeyo alsacyu bayna asafa waalmarwa kama dambayso maadaama dawaafkaasi uusan sacyi lahayn laa yusanu fiihi alramalu wala alildibaac isagana laguma sunneeyo ramal iyo ildibaac ilaa da isagu ma lahan sacyi sacyi ka dambeeya isaga ma lahan dawaaf ulwadaac idaa waktigii ayaa la sunneeyaa ramalka iyo ildibaaca araada uu doonayo shaksigu assacya waa markuu doonayo sacyi bayna asafa waalmarwa inuu sacyuu socdo hadduu doonayo bacdahu bacda dawaafi dawaafkan ka bacdi hadduu doonayo sacyi markaas way marka ramalka la sunnaynayo iyo ildibaac waducaau ducihiina waa la sunneeyaa ducahaasu alwaaridu ka soo arooray can الnabiyi nabiga xaggiisa ka soo arooray salى اllahu waslama wbaaraka calayhi fiihi fi dawaafi dawaafkan dhexdiisa ku soo arooray waxaa kaloo la sunneeyaa qofku inuu ducaysto ducadii nabigu uu ducaysan jiray salى اllahu waslama wbaaraka calayhi markuu dawaafka samaynayo waa ducaysan jiray nebigu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu dhihi jiray allaahuma iimaana bika wa tasdiiqa bikitaabika wa wafaءa bicahdik waatibaaca lisunnati nabiyika muxamed sala allahu wasalam wbaaraka calayh ducadaas wey ducadaasuu qofku ku ducaysanoo allaahuma iimaana bika wa tasdiiqa bikitaabika ilaahu waxaan u dawaafi woy rumayn adiga aan ku rumaysanahay ayaan u dawaafahay wa tasdiiqan bikitaabika rumayn oo kitaabkaagii aan rumaysanahay ayaan u dawaafahay wa wafaa'an bicahdika oofin oo ballankaagii aan oofinayo ayaan u dawaafahay watibaacan lisunnati nabiyika moxamed sala allahu calayh wasalam raacid aan ku raad raacayo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam ayaan u dawaafaa ducadaas inuu akhristana waa sunno wa salaatu ragcatayni laba ragco salaadoodii ayaa la sunneeya bacda tamaamihi tamaami dawaaf dawaafka taam noqoshadiisa kabacdina waxaa la sunneeyaa laba ragco in la tukado qofku markuu toddobadii goor kacbadii uu soo dawaafo waxaa sunno ah laba ragca inuu tukado khalfa maqaami ibraahim maqaamu ibraahim meesha la yidhaaho gadaasheeda inuu laba ragca ku tukado waa sunno haddii meeshaasi ay u suurtogeli weysana masaajidka uun meel ka mid a waa inuu isaga tukado labada ragco wa tujzi-u ragcataani laba ragco way u ansaxayaan qofka way u gudayaan way u gudayaanoo way u ansaxayaan laba ragco bacda asaabiica ay bacda dawaafaatina loola jeeda dawaafyaal asaabicda bimacnaa dawaafaadaa loola jeeda bacda asaabiica dawaafyaal ka bacdi dawaafyaalkaasoo kahiirin ee fara badan macnaa ulajeeddada masaladan laga leeyahay maxay tahay qofku dawaaf badan uu sameeyey ilaa dawaafku mar walbaba cibaado maftuuxa wey laakiin halkii dawaaf maxaa shardiga inuusan ka yaraanin toddobo toddoba goor waa inuusan ka yaraanin hal dawaafaad samaysay toddobadii waad dhamaysay haddana maxaad rabtaa inaad iska badsatid dawaafka mar labaadaad ku celisay toddoba gooroo kale mar saddexaadaad ku celisay toddoba gooroo kale maxaa kugu filan saddex gooraad dawaaftay sooma oo min toddoba ah saddex gooroo min toddoba markaad dawaaftay maxaa kugu filan laba ragca bis ee waxba shardi ma aha toddobadii markaad soo dawaaftaba haddana laba ragco haddana dawaaf kale haddana laba ragco haddana dawaaf kale laba ragco waxba shardi maaha taas dawaaf badan haddaad samaynaysid oo isaga celcelinaysid dawaafkii dawaafaadkaas faraha badan waxaa kugu filan laba ragca bis walafdalu laakiin sida fadliga badan oo fiican an yusaliya waa inuu tukado likulli usbuucin ay likulli dawaafin usbuuca bimacnaa dawaafaa loola jeeda dawaaf kasta laakiin waxaa wanaagsan ragcatayn laba ragca inuu u tukado oo maxaa loola jeedaa toddoba goor markaad dawaafkii toddoba goor markaad dhammaystaba hal dawaafaad haysataa toddobadii gooroo dawaaftada hal dawaaf wey toddoba goor markay kuu buuxsantaba laba ragco haddana dawaaf kalead bilaabi toddoba kale toddoba kale haddana markaad soo dhammaysto laba ragco toddoba kale markaad dhammayso laba ragco sida fiican sidaas wey oo ku ajir badan wey faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saaro fii waajibaati sacyi sacyiga waajibaadkiisuu u fasal yahay iyo wa sunanihi sunani sacyi iyo sacyiga sunnooyinkiisii fasalkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa raximah اllahu tacaala waxaanu hore u soo qaadannay arkaanta waxaa ka mid ahaa xajka arkaantiisa waxaa ka mid ahaa assacyu safaya marwo dhexdooda in toddoba goor la socdo ayaa arkaanta ka mid ahaa sacyigaas marka muxuu yahay axkaamtiisii shuruuddiisii ayuu ka hadli sheekhu sacyigan ulajeeddada horta laga leeyahay waxaa weeye asalkiisii hore aslu mashruuciyati markii hore la jidaynayo asalkiisu wuxuu ahaa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ayaa wiilkiisii ismaaciil iyo ismaaciil hooyadiis oo wiilkuna uu aada u yar yahay wiilkuna uu aada u yaryahay nebiyullahi ismaaciil oo yaroo hooye ay xambaarsan tahay ayuu wuxuu keenay magaalada maka khusuusan kacbada agteedii ayuu soo degay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam markaasaa kacbadii markuu keenay yacni nebiyullahi ismaaciil oo wiil yaree hooyadii ayaa waxaa la amray dhulka shaam filistiin iyo dhulka inuu aado diinta uu ku fidiyo markaasuu hooyadii iyo wiilkeedii wuxuu uga tegey xoogaa timir ah iyo xoogaa biyo ah intaas sii haystuu yidhi intaan ka imanayo markaasi hooyadii waxay tidhi xaggee u socotaa intaasoo dhulahoo baaxad laha diinta kusoo faafin timir yarna waad nooga tagtay iyo biyo yar markaasu wuxuu yidhi nebiyullahi ibraahim rabbigayaa sidaa i amray markaasi waxay tidhi hooyadii idan laa yudayicuna hadduu sidaa rabbigaa ku amray oo rabbigaa sidaasba uu yacni noo gartay rabbina dayici maayo mana dayacayo waxaana hadday naga dhammaadaan rabbiyaana irsaaqay tawakulkaas iyo tala saarashadaas ayay samaysay zawjadii nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam markaasaa biyihii iyo waxaa ka go-ay timirtii biyihii timirtii labadii way dhammaadeen nebiyullahi ibraahimna waa maqan yahay waxay samaysay marka hooyadii labadan buurood oo buurna la yidhaaho safa buurna la yidhaaho marwa safay ay fuushay waxay fiirinayaan wax biyo wada oo bini aadama soo socda way weyse labadii buurood dhexdooday socotay iyadoo markaas yacni fiirinaysa haddana bal wax biyo wada dhinacyada buurtii kale haddana aadday marwa way fuushay way weyse way soo socotay haddana buurtii kaley kortay way weys toddoba gooray sidaa samaysay mar walba iyadoo baadigoobaysa wiilkeeni halkan uu ooyi nabiyullahi ismaaciil oo wiil yara halkaasuu ooyi oon iyo rafaad meesha ku haysta marka iyadoo sidaa xaaladdu ay tahay oo toddoba goor safaya marwa dhexdoodii ay socotay ayaa ilaahay malag usoo diray markaasaa labadii cirbood labadii cirbood meeshuu ku garaacayo wiilka yalkaa oon dartiisa ugu garaacayuu jiifay labada cirbood hoostiisii ayaa waxaa looga qoday ceelka zamzam biyaa meeshii ka soo burqaday hooyadii way fiirisay biyaaba meesha ka socda labadii wiil yacni wiilkii nabiyullahi ismaaciil ciribtiisii hoosteeda waxaaba ka socda biyo biyihii ku noolaadeen marka qabaa'il la yidhaaho qabaa'ilu jurhum ayaa markaa kabacdi soo degay magaaladii maka oo biyihii iyaguna wax ka cabbay sidaasaa marka markay biyaha celcelinaysay ayaa waxay tihi zamzam ay tihi zamzam zamzam zamzam macnaha maxay tahay yacni hayga faafinoo hayga fidin biyoyow ii soo aruurow soo aruuroo hayga fidin soo aruur wey zamzam sidaasaa marka magaca biyuhu wuxuu ku baxay zamzam zamzam ayuu ku baxay ilaahay marka subxaanahu wa tacaala wuxuu abaalgud uga dhigay gabadhaas yacni tala saarashada tawakulka ilaahay samaysay in meeshii ay ku oroday ilaahayba cibaado uu ka dhigay asafa walmarwa toddoba goor qof walboo xaaji ah iyo qof walboo cumraysanaya inuu toddoba goor meesha uu ku hadlo waa xasuus la xasuusanayo taariikhdii altawakul cala allah ilaahu la tala saartay qiimaha ay leedahay markaasaa ilaahay haddana qur-aanka uu ku sheego ilaah uu yidhi ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima waman tadawaca khayra faina allaha shaakirun caliim marka safo iyo marwo ilaahay wuxuu yidhi min shacaa'ir illah bimacnaa min shacaa'ir diin illah yaa loola jeeda astaamaha diinta ilaahay ugu waaweyn ayay ka mid yihiin safaya marwa wa shuruudu sacyi sacyiga socodka safayo marwo dhexdooda la socanayo shuruuddoodii alibtidaa'u ku bilaabidu bisafaa buurta safa la yidhaha koow waa in lagu bilaabo socodka markaad soconaysid waa inaad safo ka bilaawdid maxaa yeelay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ibda'uu bimaa bada'a allaahu bihi wixii ilaahay qur-aanka uu ku bilaabay adinkuna ku bilaabay ilaahayna wuxuu ku bilaabay ina asafaa walmarwata safaa horraysa marka safa in kow laga bilaabo shardi waalkhatmu ku khatimid waa shardi bilmarwati buurta marwana waa in lagu khatimo socodka safaad ka bilowday marwaad geysa waa kow hal maraad haysataa marwa haddana ka soo bilowday safaad ku soo laabatay waa labo saasaad u xisaaban toddobada toddobadii sidaasaad u xisaaban wa an yaqaca sacyu lcumrati cumrada sacyigeedu waa inuu dhaco bacda dawaafihaa dawaafi alcumra cumrada dawaafkeedii ka bacdi waa inuu sacyigu noqdo yacni ulajeeddada laga leeyahay maxay tahy waxaanu ku soo qaadanay arkaanta cumrada waxaa ka mid ahaa addawaafu wasacyu dawaafi sacyu ayaa ka mid ahaa sacyiga marka cumrada cumrada sacyigeeda iyo safay marwa dhexdooda la soconayo sacyigaasi waa inuu ka dambeeyo dawaafka oo maxaa horeeya dawaafka cumrada dawaafka cumrada markuu ku dhammaado kabacdi waa inaad sacyiga samayso saasaa loola jeeda maxaa la diidan yahay marka waxa la diidan yahay waxaa weeye haddii cumrada sacyigeedii aada hormariso dawaafkiina aada gadaal mariso ma ansaxay wa sacyu lxaji xajka sacyigiisuna waa inuu dhaco bacda dawaafi lquduub dawaafka la yidhaaho dawaafilquduum ka bacdi waa inuu sacyiga xajku dhaco awil ifaadati ama dawaaful ifaado ka bacdi waa inuu sacyiga xajku uu dhaco xajkuna wuxuu iska lahaa sacyi oon soo qaadan sacyigaa ka mid ahaa arkaantiisii sacyigaas xajkana maxaa shardi ah inuu dhaco sacyigaasi dawaafka la yidhaaho dawaafulquduum ka bacdi waa inuu sacyiga xajku dhaco ama dawaafka la yidhaaho dawaaful ifaada ka bacdi waa inuu sacyiga xajku dhaco dawaafulquduum maxaa loola jeeda dawaafulquduum ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye kow qofku markuu magaalada maka uu soo galo waxaa la sunneeyaa inuu kow kacbada uu salaamo dawaaf kow uu ku bilaabo kacbada dawaafkaas marka waajib ma aha rugnina ma aha waa iska sunno dawaafkaa sunnada ah ee dawaafulquduumka ah oo xaajigu sameeyey kabacdi haddaad sacyigii samayso sacyigaas hadhow maalinta tobanaad ee ciidda ah sacyi lagaama rabo limaada leanna waad soo hormarisay sacyigaagii oo markii horeo dawaafulquduum aada samaynaysay markaasaad sacyigiina samaysatay hadhow maalinta tobanaad dawaaful ifaado markaad samaynayso sacyi lagaama rabo leanna horaad u samaysatay sacyigi awil ifaada ama dawaaful ifaado ka bacdi waa inuu sacyiga xajku dhaco haddaadan sacyigii samayn dawaafulquduumkii ka bacdi waa inuu dhaco bacda dawaafil ifaada markaad dawaafulquduumka samaysay dawaafkii sunnada ahaa ma aadan samaynin sacyi waad iska dhaaftay hadhow maxaad samaynaya marka sacyiga goormaa lagaa rabaa maalinta tobanaad ee ciidda markii dawaafkii dawaaful ifaadaha aada samayso hadhow sacyigaa laga rabo leannu sacyiga hore maadan samayn wal afdalu sida fadliga badan ficluhu sacyiga samayntiisa weye bacda dawaafilquduum dawaafulquduum ka bacdi in la sameeyaa fiican dawaafkii sunnada ahaa markaad samayso kabacdi sacyiga iska hormarso dawaafkii samee dawaafulquduum ka bacdina sacyi ku xiji saasaa wanaagsan wa an yakuuna dawaafu waxaa kaloo shardi ah dawaafku inuu ahaado saxiixan mid saxa horta marka sacyigu kuu ansaxayo oo safaya marwa dhexdooda socodkoodu markuu kuu ansaxayo waxaa shardi ah dawaafkii ka horreeyey inuu ansaxay ilaa mar walbaba isaga maxaa ka horreeya dawaafaa ka horreeya mar walbaba sacyiga dawaafkii marka ka horreeyey hadduusan kuu ansixin sacyigiina ma ansaxayo ma ansaxayo isaga wa an yascaa waa inuu socdo safaya marwa dhexdooda sabcan toddoba yaqiinan min yaqiinin oo yaqiin ah toddoba goor socodku inuu noqdona waa shardi lix ama shan haddii aad sacyigu noqdo ma ansaxayo wa sunanuhu sunanu sacyi sacyiga sunnooyinkiisu kahiiratun way fara badan yihiin minhaa waxaa ka mid a sunnooyinka addahaaratu dahaara ka mid a sacyiga sunnooyinkiisa waxaa ka mid a qofku inuu dahaaro qabo weese qabo sunno wey laakiin waajib ma aha sidii dawaafka la mid ma aha dawaafka shuruuddiisa maxaa ka mid ahaa dahaaro laakiin sacyiga qofku isagoon weese qabin isagoon weyse qabin qofkii waa iska samayn karaa waa iska samayn karaa sacyiga wa satru lcawrati cawrada asturkeediina waa la sunneeyaa waa sunno isaga waajib ma aha wasucuudu koridna waa la sunneeya calaa daraji safa walmarwati meeshaa darajati kitaabku uu leeyahay daraji ayaa la leeyahay ta'daas ma jirto calaa daraji safa walmarwa labada buuroodoo safa iyo marwo la yidhaaho jaranjarooyinkooda in la korana sunno wey xilligii hore waxay lahaayeen jaranjarooyin qofku intuu koro uu u jeedayo kacbada jaranjarooyinka hadda waa la baabi'iyey waa iska meel sisiba iyo buurtii iyo calaamadeedii ay baaqi tahay oo lagu xihay dhalo lagu wareejiyey buurtii waa meel iska bannaan hadda laakiin sunnada markuu leeyahay xilligii hore waxay lahayd jaranjarooyin la fuulayo oo markii la fuulo qofku uu kor uga jeedayo kacbadii walharwalatu deg deg ayaa la sunneeyaa in la degdegoo la rucleeyo bayna almiilayni labada calaamadood labada calaamadood inta u dhexaysa in la degdegaa la sunneeyaa labada calaamadoodoo alakdarayni ee cagaarka ah labada calaamadood oo cagcagaaran inta u dhexaysa in la degdego ayaa la sunneeyaa lidukuuri raggiyaana loo sunneeyaa degdegtaas oo masaladan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye safaya marwo dhexdooda safaya marwo dhexdooda waxaa ku taalla laba meelood oo cagaaran nal cagaarana ka shidan ilaa yowmina haada nal cagaaran ayaa ka shidan meeshan dhinacna uu ka shidan yahay cabaar markaad fiirisana meel kale uu ka shidan yahay nalka cagaaran labadaa cagaar ah inta u dhexaysa wuxuu qofku isku dayey inuu xoogaa rucleeyo inuu xoogaa rucleeyo ordo sunno wey orodkaas waajib ma aha waa sunno weliba sunnadaas waxaa loo sunneeyaa ragga bis haweenka kuma jiraan haweenka kuma jiraan waducaau ducana waa la sunneeyaa wadikru dikrina waa la sunneeyaa dikrigaas iyo ducahaasoo alwaaridu soo arooray bimacnaa kullun minhumaa mid walboo labadoodu ka mido ka soo arooray can inabiyi nabiga xaggiisa sala allahu wasalam wabaaraka caleyh ka soo arooray fiihi fi sacyi sacyiga dhexdiisana ku soo arooray nabigu sala allahu calayh wasalam markuu sacyiga samaynayay labadan buurood safaya marwa dhexdooda u soconayay waana ducaystay dikrina waa akhristay nabigu sala allahu calayh wasalam dikriga nabigu sala allahu calayh wasalam oo akhristay wuxuu ahaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar inuu saddex goor uu yihi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أذكرتاس إنه قفك آخرسته والسنة والموالاة حريرنا والسنة bayna maraatihi maraati sacyi sacyiga maryaalkiisa maraatihi ayaa lagu sixi meesha bayna maraatihi sacyiga dhowrkiisa mar in la xiriiriyo sunno wey dhowrka mar oo sacyiga in la xiriiriyo waa sunna maxaa loola jeedaa sacyigu waataanu soo sheegna waa toddoba goor toddobadaba xiriiri ha u kala nasanin toddobadaba ha u kala nasanin xiriiri kan koowaad markaa dhamayso kan labaad hore ka bilaw kan saddexaad hore ka bilaw kan afraad hore ka bilaw ilaa toddobada saas samee haddaad iska nasatana kaa buri maayo saddex goor afar goor markaad socoto haddaad iska fadhiisato ma kaa burayo laakiin sida sunnada ah xidhiirka wa baynahu bayna sacyi sacyiga dhexdiisa iyo wa bayna dawaafi iyo dawaafka dhexdiisa in la xidhiiriyana sunno wey waxaa kaloo sunno ah dawaafku markuu kuu soo dhammaaday sacyigii hore ka samee hore ka samee adigoon daadaahin hore ka samee kaasina waa sunno wey wallahu subxaana wa tacaala